bulshada waxaan farayaa inay fursaddan ka faa'iidaystaan lixdaa cashuu soconaya tallaalku in qof waliba ama ha yaraado ama ha weynaado maadaama cudurkii uu waddamadaynu dariska nahay dadkii waaweynaa ku dhacay waa ka hortag marka ha laga faa'iidaysto waad aragtaan madaxdii qaranka oo aan kala hadhin baa lagu bilaabay oo tusaale inoo noqday madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii wasiiradii marka ha laga faa'iidaysto waa fursad qaaliya hana lala shaqeeyo ha la caawiyo dadka tallaalka bixinaya aad iyo aad baad mahadsantiin